waxay kutusaysaa jahwareerka haysta guddiga doorashooyinka dadbadan heer federaal saaad la socotay guddigaasi in badan oo kamida waxay ahaayeen shaqaalihii madaxtooyada markii ugu horeysay wasiiro iyo xildhibaano baa lagu soo daray kabacdina markii la bedelay waa tii lagu bedelay xubno qeyb badan oo kamid ay kamid ahayd xafiiska madaxweynaha annagu haddaan musharaxiin nahay arrintaas waad la socotaa waanu aad ogolaanay waxaanuna sheegnay inaan fiirin doono siday u dhaqmaan annaga noola dhaqmaan inaan fiirin doono kulankan kula qaaday magaalada nairobina waxay ahayd inay si cadaalada oo dhexdhexaada arrintaa uga shaqeeyaan maantay go-aanka uu guddoomiye cumar dhegay sheegay nasiib darro weeye marka laba beri kabacdi inuu guddoomiyuhu mar kale ku dhawaaqo in doorashadii sida uu lahaa waxaa loo daynayaa baarlamaanka soo socda inuu mar kale yidhaahdo waxaa la qaban doonaa bisha december dhexdeeda waxay muujinaysaa jahwareer ka haysa guddigaas iyo inaan la aqoon cidda rasmiga ee ay ka tala qaataan waxaan qabaa arrintaa inaysan u dhammayn arrin sharciga inaysan ahayn arrin ay xaq u leeya inaysan ahayn mar haddii go-aanka ay gaareen oo soddonka novembera uu jabay dabadeedna ay caddeeyeen in doorashadaa loo dayn doono baarlamaanka soo socda waxa weeye baarlamaankaasi in waktiga isaga la siiyo markii la doorto oo sida sharcigu uu yahay gudoomi qofka ugu weyn uu noqdo guddoomiyaha kumeel gaarka markaasay magacaabi karaan guddiyadii doorashooyinka xildhibaanaduna ay soo ururaan sida sharcigana waxa weeye in xildhibaanadu labada aqalba oo madaxweynaha dooranaya lasoo doorto oo ay yimaadaan sharci si sharcigana ay u kulmaan musharixiintana wakti ay u helaan xildhibaanada ay la kulmaan arrintana waxay muujinaysaa in la doonayo doorashada in in la dadejiyo in xubnihii la haystay oo afartanka ka badnaa oo in badan oo kamida si sharci darra ay kusoo baxeen hadday noqon lahayd iyadoo codkii ee la qarin lahaa banaanka lasoo dhigay dadkii la tartami lahaayoo loo diiday inay koxoolka soo galaan dadkii mataqaana qaarkood la xiray in wax aada u fara badan baa laga sameeyey kuraasay gabdhahu lahaayeen oo rag la siiyey wax alla wixii falxumo dhacday oo lagu qadaray ilaa soddon cudun ay yihiin intii la odhan lahaa dib ha loogu noqdo oo kulli ood eedooda ay soo gudbiyeen guddiga kaxarinta khilaafaadka ee doorashada dadban waxaad moodaa in la dadejinayo arrintaasi nasiib darro weeye guddigaa wixii laga filayey maaha wixii loo sameeye maaha go-aanku waxa weeye in loo daayo baarlamaanka soo socda marka waktigiisa la gaalo baarlamaankaasina waa inuu si sharciga kusoo baxaa waana inay noqotaa arrin xaq ah oo si cadaalada musharaxiinta oo dhani ay u siman yihiin ama ha noqdo madaxweyneha xilka haya waktigiisa dhammaaday ama ra-iisul wasaaraha waktigiisa dhammaaday ama annaga intayada kale ee musharaxiinta ah doorashada soomaaliya soo socota waxaa la rabaa inay noqoto doorasho lagu kalsoonaan karo laga qaybgeli karo laga qaybgeli karo guddiyada doorashada loo diyaariyana waxaa la rabaa inay dhexdhexaad noqdaan ummadda u shaqeeyaan daarti iyo ballantii ummadda u qaadaan ay fuliyaan nasiib darro wey hadalkaasi sharci maaha caqli maaha mana socon karo doorasho sidaa ku socotaana ma noqon doonto doorasho xalaala mana suurtageli doonto inaanu anagu doorasho sidaasoo kalea ku tartanno ama ka qayb galno waayahay su-aasha kale aan kuweydiinaya waxa weeye madaxweyneha hadda xilligiisi dastuuriga uu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha oo isaguna sidoo kale xilligiisii u dhammaaday waa musharaxiin u tartamaya madaxtinimada soomaaliya haddiiba doorasha ay dhacdo cid ka dambaysan oo kale oo maxaan ku rahdaa wixii controlisaana ma jirto horena madashu waa tii ay heshiisya u gaareen oo markii ugu horreysay dastuurkii la jebiyey sida ka muuqanayso waa tii qodobo badan oo dastuurka la dhinac maray xaggee marka loo irkanaya haddii iyagina ay musharaxiin yihiin goboladii oo dhanna cabasha kasoo yeerayso oo xublihii lasoo xulayay xataa isqaqabsi ka jiro meel walba laleeyahay waxaa lagu soo baxay laaluush iyo ninjeclaysi iyo xataa meelaha qaarkoodba xoog loo isticmaalay walaalow sida cadaalada sida xaqa sida xeerka waxay ahayd in doorashadaasi ay dhacdo waktigii loogu talagalay doorashada madaxweynaha oo bisha sebtember tobankeeda ah doorashada baarlamaanka iyo soo xulideeduna iyo madaxda labada labada aqal ee baarlamaankuna inay wakti kaa ka horeeya dhammaato nasiib darro dowladda maanta xilka haysa ee ka kooban madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuma aysan guulaysan inay ummadda soomaaliyeed ballantii loo qaaday waktigeedii ku fuliyaan inay ummadda soomaaliyeed talada u soo celiyaan kabacdina wax alla wixii go-aan la gaaray oo kii madasha uu ka mid yahay oo ah inaan wakti lagu dari karinin oo kii uu ka mid yahay golaha ammaanka oo inaan waktiyada doorashada la kordhin karinin waa ay jebiyeen kabacdina guddiyadii la magacaaday laftigoodii bay waxay u diideen si xora inay u shaqeeyaan ummadda in laga soo doorto shaqaalahoodii waxay ka dhigeen xildhibaan iyo wasiiradoodii taa markii lagu didana waxay ku fekereen marka inay si indaractia ay u maamulaan waxa weeye nasiib darro runtii ay hormood ka yihiin madaxda waktigeed u dhammaaday ee qaranka ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ummadda soomaaliyeed waa fiiranaysaa waa eegaysaa taariikhda waxay ku geli doonaan madaxda maantay waktigoodii dhammaaday inay maamuleen doorashaan xor ahayn xalaal ahayn ummadda u dhaxaysan ceebaha ka dhacayna taariikhda marna aan la filaynin in qof jooga la yidhaahdo doorashadii waa dhacday ama aqalku soo geli lahaa loo diido ama qof kale xoog oygada uu ku kaxaysto ama ciidan dawladda loo isticmaalo in qof xoog lagu soo saaro ama dhaqaalihii dalku lahaa ee ummaddu maanta ay ka gaashiisan tahay oo abaarta ay kaga jirto oo ummaddii xoolahoodii iyo noloshoodii khatarta ku jidho in loo isticmaalo laaluusha lagu bixiyo oo milyons ay gaaraan kuraasha qaarkeed oo dadkii xaqa u lahaa oo tartami lahaa loo diidaahay nasiib darrada ay maamuleen weeye dawladda maanta jirta oo ka kooban madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed xaq bay u leedahay inay ka tashato xildhibaanada annagu doorashada waxaan kaga qayb gelaynaa inay waktigeeda ay noqoto wakti sharci ah oo baarlamaanka soo socdaahay uu gooyo in wax alla wixii lagu muransan yahay ee kuraasa oo ay soo gudbiyeen arrintooda guddiga khilaafaad xalinta khilaafaadka ee doorashada dadban in dib loo celiyo in waktiga saxda ah laga wada hadlo oo xildhibaanada iyo musharaxiintu wakti ay u helaan ay isku arkaan in la sugo security-ga iyo amniga musharaxiinta ma aha in xamar loogu yeerto la yidhaahdo xamar imaada oo markaa qolo lagu xirto oo halkaa ciidan la duldhiga sida aad og tahay gural gurarka loo diyaarsaday iyo xarumaha dawladda ee loo diyaarsaday waxay joogeen xildhibaano degaankooda halkaasay warqadooda ku qaadanaya sida heshiisku ahaa kabacdina markay yimaadaan musharaxiintu xaq iyo wakti iyo waxay u helayaan time ay kula hadlaan waxaa la rabaa inay dhacdo doorasho laga qayb geli karo ma u malaynayo sida ay ku fekerayaan madaxda xilka haysahay oo folxumada ah oo iyagu ay doonayaan inay keligood u yeeshaan xiriirka sida hadda aad ujeedid oo qaarkood xildhibaanada ay kula kulmayaan iyagoo dhammaystiran cid kalena aanay suurtagal u ahayn waxaad garanaysaa kalsooni xumada haysata madaxda waktigoodii dhammaaday ummadda soomaaliyeed waa ujeedaa waa qiimaynaysaa waa ku talagelaysaa xildhibaanada laftigooda dad soomaaliyiina oo oo soomaali ah oo muwaatiniina weeye way u jeedaan waxa meesha ka socda danta soomaaliya way taabanaysaa soomaaliya mustaqbal bay u baahan tahay waxaan qabaa in laga fekero doorashada soo socotaahi inaanay noqon wax cid loo sallaxay ama cid loo sameeyey waana inay ogolaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada kumeel gaarkaada doorasho xole inay dhacdo laakiin makridood baa eedale dadka qaarkood waxay tilmaamayaan in xataa madaxda maamul goboleedyadu ay arrintan lug ku leeyihiin oo xataa goboladii layidhi maxaan ku rahdaa ha lagu qabto doorashada matalan aqalkii sare oo kale musuq maasuq inay ka sameeyeen oo ciddii iyagoo ay rabaan ay meesha kusoo qorayaan oo kii aqalka hoose ciddii beeruhu ay soo magacaada magacaabaan ama ismadu magacaabaanba qolyo kale oo xagga dowla maamul goboleedyada ka socda madaxdooda ay wadato lagu lamaaninayo markaasna codkii la siinayo qolyihii xagga xukuumadaha maamul goboleedyada ka socday soo eedal marka lama wadaagaan iyaguna federaalka walaalow waa la wadaagaan wayna muuqataa waxaan qabaa guddiga xalinta khilaafaadku dacwooyin aad u fara badan buu soo gudbiyey dacwooyinkaasi waxaa xaq ay tahay in la qaado maamuladu ayaga ayay ahaayeen kuwii damaanad qaaday doorashadu inay si xora u dhacayso haddaad xasuusatid waktigii bishii maarch laba kun lix iyo tobankii doodii laga qabtay sida doorashada u dhici doonto oo madaxweynuhu ka qayb galay oo madaxweynaha puntland ka qayb galay oo ra-iisul baarlamaanku ka qayb galay oo madaxweynaha dowlad goboleedka iswa uu ka qayb galay oo anigu aan ka qayb galay oo rag kale ay ka qayb galeen waxay ahayd ballanta ay qaadeen maamuladu inay u si xalaala oo xore ah ay u daynahayaan inay isimadu soo magacaabaan guddiyada kow iyo kontonka guddiyadaasna in iyagu noqon doonaan kuwa iyagu si cadaalad ah dadka tartamaya u kala qaybiya arrintaa ma dhicinin fadeexadeedu waa muuqataa waxaa la maamulay wax aada iyo aad fadeexad u ah oo ummadda soomaaliyeed iyo adduweynuhu ay u joogaan runtii waxaan qabaa in eedda la wada leeyahay waxaan qabaa in guddiga khilaafaadku dacwooyinku soo soo gudbiyey oo dhan in fursada la siiyo in dacwooyinkaa la qaado si munaasaba si sax ah si xal ah si u dhici karto doorasho xalaala ummadda udhaxaysa arrintaasi muhim weeye madaxda waktigoodii dhammaaday oo dawladda dhexe sharciyadoodii waa dhuntay waxa kaaga filan iyaga oo jooga ayaa madaxdii gobolada loo yeeray oo dibadda looga yeeray oo weliba lagala hadlay in cidda la bedelayo cidda lagu bedelayo faragelinta intaa tiro leeg soomaaliya taariikhda kama dhicinin waxa keenana waxa weeye inay madaxda dhexe sharciyadooda ay dhumiyeen magacii ummadda soomaaliyeed ay dhumiyeen meeshan ay ku joogaan si aan sharci lahayn iyaguna is og yihiin ummaduna og tahay addaweynuhuna og yahay waxaan marka anagu ku talinaynaa in la tixgeliyo dacwooyinka lasoo gudbiyey dadkuna si xalaalay u tartamaan cid alla ciddii si xaqdarro ah loo dhaafiyo booskeedina loo siiyo mar labaad fursad si xalaala loogu tartamo waayahay dhinaca puntland dhowaan waxay sheegeen inay hakiyeen xulistii baarlamaanka aqalka hoose iyaga oo sababtana ku sheegay in dhinaca somaliland xubnihii aqalka sare ay ka heleen koob iyo tobanka ahaa qoondo halkaas aan si dhaba loo cadayn ay ka tirsanayaan deegaano ka tirsan somaliland hadda la sheego inay haysato laakiin puntland ka tirsan arrintaas maxay saameyn ku yeelan karaysaa doorashada imika socota puntland ma ku saxantaha go-aanka noocaas inay qaadato xilligan walaalow puntland waad la socotaa sanadihii ugu dambeeyey wixii ka socday go-aankii maanta qaadato berri baa laga tegayey midkii maanta la go-aamiyo berri baa la bedelayey midkii ay madaxda qayb qaadato qeybta kalea bedelaysay waxaa maanta puntland loo yaqaanaa adduunweynaha meel aan go-aankeeda ku adkaysan karinin marka horena heshiiska ay gasho aysan u caddayn haddii waxaanay caddaayeen waxay ahayd in lagu qoro go-aankii madasha in sida waxaan loo qaybinay kuraas ay ku caddahay waxaan qabaa runtii in ay puntland madaxdeedu markii horena ummadda gadeen haddeerna dariiqay ku socdaan uu yahay dariiq puntland keligeed ee lagu go'doominayo iyada keligeedna ay u muuqato inaanay ahayn cidda doonaysa doorasho xora oo xalaala inay dalka ka dhacdo nasiib darraday ka mid tahay waxaan qabaa in arrintaasi ay ahayd in shirka madasha lagu caddeeyo qaabka kuraasta loo qaybinayo hadday noqon lahayd aqalka sare iyo hadday noqon lahayd aqalka hoose mas-uuliyaddaas waxaan qabaa awalkeeda iyo aakhirkeedaba madaxda puntland baa iska leh ugu dambeyntii caliow mar haddii idinkii musharaxiinta aada shaki ka qabtaan hanaanka waxu socdaan gudoomiyihii guddiga doorashada dadbanna uu leeyahy doorashadii ilaa december ayay dib u dhacday maxaa la filan karayaa waddanka doorasho ma ka dhici karaysaa waa is leedahay mase kamaba dhacayso maxaa maxaa kuu muuqanaya walaalow horta doorashadan doorashada waa dhacaysaa su-aashu waxa weye doorasho xora oo xalaala ma tahay soomaaliya sharciyadeedi waa la dhumiyey sumcadeedi waa la dhumiyey magaceedi waa la dhumiyey madaxda maanta soomaaliya joogta ama midda dhexe ha noqdeen ama maamul goboleedyada ha noqdeen ummadda soomaaliyeed waa ay gabeen kaalintoodina waa ay gabeen soomaaliyana maanta waxay noqotay dal musuq maasuqiisa lagu sheekaysto adduunka ee laga dhiga taariikh laga soo qaado maantay ninka madaxda ah ee maamuli waaye kursi dad soomaaliyeed oo weliba qabiilkiisa loo soo dirayo u dhexeeya oo kow iyo konton qof inay toban qof ama saddex qof ama laba qof xubinta ay ku tartamaan qofka maanta madaxda oo suurtagelin waayey inuu ummad dan qardan ummadda soomaaliyeed iyo dantii qaranka iyo ummaddan hogga ku dhacday iyo dhalinyarada dhammaanaysa iyo ummadda burburaysa iyo abaarta waddanka ka jirta iyo dhaqaale xumada ka jirta ee inuu wax ka qabtahay laga sugi mahayo runtii waa nasiib darra weeye inay madaxdii soomaaliyeed sidaa u dhaqmaan ama heer dawladda dhexe ha noqdeen ama heer maamul goboleed ha noqdeen doorashada waa dhacaysaa annaguna waxaanu qabnaa inaan xaq u leenahay inaanu dalbanno sidii lagu heshiiyey doorashada inay u dhacdo hadday sidaa u dhici weydana cid alla ciddii kusoo baxa waxay noqonaysaa cidaan xaq lahayn sharciyada lahayn in ma garanaysaa la adeeco ama laga dambeeyo ama lagu hambaliyayo aan xaq u lahayn misanahay in doorashadu xaq ay ku noqonayso in la wadaago inaanu tala ku yeelano in si cadaalad ay u dhacdo kuraasa laysku hayso in dib loo celiyo kuwa dumarka laga qaaday in dib loo celiyo in ummadda soomaaliyeed laga gado in la maamulayo doorasho dhexe guddiyadaasina ay noqdaan guddiyo xor ah ummaddana u dhexeeya waana midda keliya soomaaliya mustaqbalkeeda ku xiran yahay haddii kale soomaaliya waa burburaysaa waa kala tegaysaa mas-uuliyaddana waxaa qaadi doona madaxda maanta jooga